rabshadahan oo u dhexeeya ganacsatada xarumaha waaweyn ee suuqa xaafadda isliya ee magaalada nairobi iyo ganacsatada yaryar ee garab raratada ah ayaa waxay maalintii labaad ay ka soconayaan waddada koowaad ee xaafadda isli waxaana la arkayaa kooxo labada dhinac ka kala socda oo wata tooreeyo ulo iyo seefaf kuwaasoo marba dhinac isku eryanaya bishii sagaalaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale ee rabshado noocan oo kale ay ka dhaceen suuqa xaafadda isli kuwaasoo sababay inuu hakad galo guud ahaan ganacsiga suuqa isli hase yeeshee guddiga ganacsatada xaafadda isli oo arrinkaasi maxkamadda geeyey ayaa waxay maxkamaddu ay soo saartay go-aan ah in ciidamada boolisku ay raraan ganacsatada garabraratada ah ee ku ganacsan jiray hareeraha waddooyinka suuqa isli rabshadaha maalinkii labaad ka soconaya suuqa xaafadda isliya ee magaalada nairobi ayaa sababay inuu hakad galo ganacsigii suuqa xaafadda isli gaar ahaana ganacsigii ka socday waddada koowaad guddoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa isli ibraahim xuseen oo maanta shir jidaayeed ku qabtay xaafadda isli ayaa rabshadahan kasoo cusboonaaday suuqa ganacsiga ee isli ku eedeeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay duqa magaalada nairobi isagoo sidoo kale guddoomiyaha baaq u diray dowladda kenya haddii aan aanay ganacsatada reer isli haddaan aanay go-aan waxaan ku gaarnay in dukaamaha la xiro dukaamaha iska xirmayihin sabab baa nagu qasabtay sababta nagu qasabtay waxaa weyne dukaamihii aan lahayn oo maalgelinay oo intaasoo lacag aan gelinay meel loo soo mara ayaa lalayahay maan dhawatana maxkamadda waxay tiri niminkaanayto ha ku ganacsadeeno meeshii aanaka dukaamahayn hortooda taana ma ogolin rabshadahan ka soo cosboonaaday suuqa ganacsiga isliya ee magaalada nairobi ee u dhexeeya ganacsatada yaryar ee garabraratada ah iyo kuwa waaweyn ayaan la ogeyn xilliga ay socon doonaan hase yeeshee waxaa hakad ku jira ganacsiga suuqa isli khadar maxamuud xareed v o a nairobi